wadankaada marka ay joogto waxyaalaha iyo wadankaad markaa joogto isku mid maaha wadankaada xor ku tahay wadankaada wax ku tahay wadankaada magac ku leedahay gudoomiyaha golaha dhalinyarada jubbaland faarax maxamed cabdi ayaa dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada dowlad goleedka jubbaland ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan horumarinta naftooda bulshada deegaanka ay ku nool yihiin bedelkii ay ku fikri lahaayeen aadista wadamo shisheeye dhanka kale gudoomiyaha ayaa ka hadlay horumarinta ciyaaraha kubadda cagta isagoo sheegay in ciyaaraha door muhiima ka qaadan karaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada islamarkaana ku baaqay in diiradda la saaro tartamo guud oo la qabtaa siyada xaafadaha oo kale waa la tartansiiyaa tartamadaasna waxay keenaysaa isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada inay ka waantoobaan waxyaalaha maandooriyada iyo ay u dhee noqotay dhiirigelin inay wadankoodana ay wax walba ka qabsan karaan ciyaarahaas waana isku socdaan dhalinyaradana xaafadaha iyo magaalada kismaayo qayb bay ka yihiin waxaan ku rajaweynaha marka in la gaarsiiyo gobolada kale sida gado la gaarsiiyo marka dhalinyarada waa laf dhowrta bulshada wax uu weyn weeye hase aatee waxaan u baahan nahay mar walba wada shaqayntii gacmahooda jirxu ku gooyaan wasaaradda xilalka loo idmaday qayb bay ka yihiin dhalinyaradan ciyaarahaas inay qayb ka noqdaan wadankooda wadan qof walba wadankiisa wax u dhaama laha wadankaada marka ay joogto waxyaalaha iyo wadankaad markaa joogto isku mid maaha wadankaada xor ku tahay wadankaada wax ku tahay wadankaada magac ku leedahay wadankaada wax walba ka qabsan karta wadamada kale markaa tagto sharci iyo waxaa lagu weydiinayaa waxyaala adiga aadan awoodin laakiin wadankan waa meesha keliya khayraadka iyo badii laga fadhiisto baahan dhallinyarada lagu wacyi hadalkan gudoomiyaha ayaa kusoo aadaya xili ay soo badanayaan dhalinyarada u tahriibta wadamada shisheeye islamarkaana la kulma dhibaatooyin badan